dowladda soomaaliya oo kaashanaysa hay-adda i o m ah ayaa maanta dalka dib uga soo celisay dhallinyaro soomaaliyeed oo doonaysay in ay kasii tahriibaan dalka aljeria tahriibayaashan oo gaaraya sagaal qof oo isugu jira shan rag ah iyo afar dumar ah ayaa waxaa maanta garoonka aadan cabdulle kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya xafiiska ergeyga gaarka ah ee muhaajiriinta iyo xuquuqda carruurta ee ugu qaabilsan ah xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hay-adda i o m iyo hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka soomaaliyeed qaar ka mid ah dhallinyaradan soo gurya noqday ayaa ka warbixiyey xaaladda noloshooda
dhibaato badan iyo daal badan kabacdi alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta waxaan ku sugannahay waddankaygii hooyo marka ilaahay mahaddiis weeyaan maanta mar haddaan aan joogno waddankaygii annagoo aan filaynin inaan ku soo noqonno ama aan helinno ama aan helinno xorriyaddan maanta aan haysanno waa mahad ilaahay weeye marka waxaan si gaara u salaamayaa cid kasta oo xorriyaddayda iyo soo noqoshadayda anagoo kala qaadqaadahaynin oo ma garanaysaa ay ka qayb qaadatay inay waddankayga dibna ugu soo celiyaan kowaad magacaygu waa ilhaan jiino cumar waxaa ka mid ahaa dhallinyarada maanta waddankooda dib loogu soo celiyey waxaan u mahad celinayaa marka kowaad allah subxaana watacaala nooshiid ku geliyey in annagoo nabada waddankeena aan ku soo laabano marka labaad waxaan u mahad celinayaa dowladdeenna oo gacan weyn ka geysatay inaan dib u soo laabano waxaan kaloon u mahad celinayaa wasaaradda arrimaha dibadda oo iyana garab weyn naga siisay inaan waddankeena dib ugu soo laabano waxaa sidoo kale soo dhoweynta ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay soo dhoweynta dhallinyaradan waxaan u mahadnaqayaa awalan dowladda soomaaliya oo hormuudkuu ka yahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo wakhti badan juhdi badan geliyey dhallinyaradan libiya ku halaagsantay oo ku rafaaday oo ku tahriibtay inay dib u soo celiyaan anigu war badan dhihi maayo waxaan waddanka soomaaliya idin sheegayaa waddankiinanu idin baahan yahay waxyaalo dhibaato fara badan baa waddanka lagala kulmay mar walba dad baa la soo celiyaa waddankiina hooye wax idin dhaama ma leh fadlan ku soo dhowaada saakii waxaan halkaan baaq ugu dirayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kollay dhallinyarada waa soo wada laabteen wixii la soo celin kara waa la soo celiye dhallinyaradan shaqo abuur in loo sameeyo mataqaanaa waddankooda siday u kalsoonaadaan kuwa jaamacadaha ka soo baxay kuwa hadda laga baqaaya inay tahriibaan intaas ayaan marta baaq ugu dirayaa halkan waxaan baaq ka dirahayaa dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ee dalka dibaddiisa ku rafaadsan ee waxaa weeye ee muhaajiriinta ee maalin walba sii tahriibayaan in dalkoodii wax u dhaam inuusan jirin meel walba ay joogaan asalku waxaa weeye dalkan aan joogno ee hadda aan ku sugannahay ayaad wax ku tahay oo qiime iyo maqaam aad ku yeelanaysaa marka dalkaada hooyo dib ugu soo noqo ee waxaa weeye wax dhibaato badanna iyo tahlukana haysgelinin